weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a somaali service ama laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfoonka waa kan haaruun macruuf oo isugu kaaya soo duway
kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan ay marti iigu tahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha wakhtiga iyo dadaalka dheer ku bixiyey xuquuqda iyo daryeelka caafimaadka haweenka iyo dhallaanka oo shaqadeedana laga aqoonsaday caalamka edna aadan ismaaciil waa madaxa iyo aasaasaha cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan ee magaalada hargeysa waxaana ugu horrayn weydiiyey guulihii ugu waaweynaa ee u qabsoomay sanadkii hore guuluhu way isbiirsadaan wax inta la bilaabo sanadku dhamaada maaha laakiin sida waxaan odhan lahaa guulaha aanu ku faraxsanahay waxaa kamid a conton umuliso oo afar sanadood aanu soo bareynay kalkaal kalkaalinimada iyo umulisanimada oo ah darajada ugu sareysa imka aanu aanu si aanu gaadhsiino ayaa noo qalinjabiyey waxaan furnay laba xarumood oo kale oo aanu haddana iyana tababaro ka wadno oo magaalada gabiile iyo magaalada iyo degmada berbera ah oo aan hore aan nooga furnayn waxaa noo noo suuro galay inaanu gruupkii ama kooxdii shanaad ee gobolada laga keenayay la tababarayay umulisooyinkii laga tababarayay ee gobolada somaliland oona laga keenay toban baascaadood toban maxaan ku raha sanaaga toban soola iyo labaatanka kaloo gobol dalka intiisa kale laga keenay tababarkoodii noo socdo waxaa noo suuro galay xidhiidhka aanu xamar kula xidhiidhnay oo inta qayladoon nagaga yimid dumar fistula xag ku dhacay oo cid xaggaa ku samaysa la waayay oo dabeetana aanu keennay halkan oo qaliinadoodii halkan lagu sameeyey oo alxamdulilah ilaahay lagu gacan qabtay oo iminka intii intii bogsatayna ay haddaba noqotay toddoba sideed haday oo iyaguna qaliinadooda dambeeyeen oo iyagana bogsigoodii un la sugayo inay weli nala joogaan waxaan odhan karaa alxamdulilah haweenkii wax baranayay oo tiradooda sii kordhayso oo jaamacadda kalabadoo bad inta wax dhigataa waa hablo marka haddee guuluhu alxamdulilah way iska badan yihiin waa gartay markaan eegno dhinaca sheekooyinka haweenka aad gacanta ka siisay ama kuwa isku furan ka ahaadaan ama ha ahaadaan haweenka la tababaray ama dadka kale ee arrimaha caafimaadka daryeelka caafimaadka u imanaya sheekooyinkii kuugu la yaabka badnaa ee sanadkan lasoo dhaafay aada la kulantay kuweeba haddaad laba iiga xusto horta waxaa horta horta sagaalkaa sagaal iyo tobankaa dumara ee gobollo fogfog laga keenay de horta waxay ahayd waxyaabo la yaab leh oo dee da-dooda aada u yar tahay oo muddo dheerna dhibaatadaas haysay oo la yaabla weeyaan laakiinse wax intaa ka yaab badan oo aanu aragn qof istaa jooga maalba yaab buu arkaya laakiinse waxaan odhan karaa waxyaabaha yaab kalehee aamus leenahay way sii kordheen waxaa kamid caruurahan ku dhalanaya calaamado aan hagaagsanayn way sii badanayaan su-aal baan markaa isweydiinaynaa talow caruuraha tiradaa intaa la eg hore looma arki jirine ma meelaha ay joogaan unbay de isku dhiman jireen oo aan tiradooda aan la ogeyn mise waa wax ficlan soo kornay shaki waxaa markaa naga gala talow ma dawooyinkan beeraha lagu buufiyaa ayaa soo kordhiyey talow ma dawooyinkaasoo dabeetana daadku qaado oo ceelasha ku shubo oo hooyooyinku markay uurka leeyihiin ay dawooyinkaasi malaha jirkooda galaan ayaa u sababa ilaah baa og toloma waxaa wax kaloo aynaan garanayn baa ayaa jira matoloma waxyaabaha badda lagu daadiyo sunta ee badaha lagu daadiyo ee hawada soo qaado ee dabeetana beriga keento ayaa dumarkii uurka lahaa saameynaya waa waxyaabaha runtii xoog xoog xoog nooga yaamiyey nooga yaabiyey oo aanu jeclaan lahayn in adduunku nala baaro oo aanu jeclaan lahayn bal inta waxin waxaan laga gungaado oo la ogaado oo hadday yihiin wax laga hortegi kara yara dee ummadda laga badbaadiyo waayo dhibaatooyinka adduunku nala eega warjeclaan lahayn dhibaatooyinkan iyo calaamadahan maxaa kamid a waxaa kamid a caruurahan ku dhalanaya burooyinka dhabarka kaga yaala xangulihii dhabarka kasoo baxayo waxa weeyaan caruurahan madaxa yar caruuraha madaxa weyn caruuraha xubnahoodu ay isku dhegdhegan yihiin ama qaar maqan yihiin ama gacmo maqan yihiin ama fara yar fara maqan yihiin ama lugihii yaryaraay oo curyaana marka horta abuurta ilaahay subxaana watacaala way iska badan tahay dee marmar waa la arki jiray laakiin sidanay usoo badanayaan ayaa anaga naga yaabisay marka marka cilmiga caafimaadka lala darsanaa waxaa calaamadahaas farta lagu fiiqa sumaha waxyaabaha sunta ah ee chemicalska ah ama cayayaanka lagu buufiyo ama badda lagu daadiyo waayo daruus la sameeyey oo meel dawooyinkaasi ku badan yihiin muracyadii iyo qorotooyinkii iyo dabagaalayaashii ku noolaa meelaha sumaha lagu buufiyey waxaa la arkay in mulacyadii iyo iyo qorotooyinkii iyo mulacyadii ay wixii saameeyeen oo calaamado aanay lahaan jirin lagu arkay dee warka markaa wixii bani aadamka bay usoo gudbayaan ka wuxuu intay unuga yihiin in laga hortago la ogaado oo ama la yidhahdo waa waa amar alle oo dee ama kuwii hore ma iman jirna may soo ururi jireen meelahoodin bay iska baksii jireen ama ficlan wax jira weeyaan waxa laga qabto tiro intee la-eg baan ka hadlaynaa dad intee la-eg bay saamaysay ilaa hadda intaad idinka warqabtaan horta caruuraha aanu aanoo yimaada ee qaliinada lagu sameeyo laga sii daayaa biyaha iyo laga sii daaya madaxyo waaweynadu iyagu boqol iyo dhowr iyo lixdan baymayay marayaan waana tiro laba sanood gudahood kuwa dhabarka burooyinka kulehee buro xanguluhu halaa ka soo baxee dabitana la jeexee dib loogu celiye la hagaajiyana iyagu gudooduna kama yara ilaa konton iyo lixdan kama yara marka waa tiro ka badan mid iyo labadii sanadkii la arki jiray waa gartay degaanada u badanna waa kuwe afartan koone ee dalka way ka yimaadaan ethoopia way ka yimaadaan soomaaliya way ka yimaadaan somaliland way ka yimaadaan qaar jabuuti ka yimaadaan way jira kway jiraan geeska africa oo dhan bay ka yimaadaan marka in la iska kaashado oo cilmiga horta la baadho ba waxan wax wax halkay ka imanayaan la ogaado oo haddii ay wax ka qabasho ay ay leeyihiin ada wax laga qabto laakiin suntan ilaa khiyaasta ah ama cayayaanka lagu dilo ama wax lagu buufiyo ama jaad ha lagu buufiyo ama beer ha lagu buufiyo ama meel ha lagu daadiyo dhibaatooyinkooday leeyihiin taxadirkooday leeyihiin kuwa badda lagu daadiyaana waaba iyagoo kaba sii daran oo inta dalalkoodii laga keeno laga soo fogeeyo ayaa xeebaheenna iyo badaheenna lagu daadiyaa waxay u baahan tahay talo iyo fikrad caalamiya oo midaysan oo meel looga soo wada jeceysto wa waa gartay markaad si dareenkaaga gaarka muxuu yahay oo sababaya dhibaatadan anigu waxay la tahay dabaheena oo u baahan in ilaalin intaa ka badan loo lagu sameeyo waayo waxaan tuhmayaa in waxyaabo lagu daadiyo oo ama dad qaar ay macaashka ka dayaan oo dadkan sumahan iibiya ama sumaha daadiyaan way dad bay dad bay naciinsadaan ama dad bay abaansadaan ama dad bay lacag siiyaan si badahooda loogu daadiyo markaa qofka lacag ka qaatay dadka maraakiibtaas sunta sida waxay ummadoodii ku sumaynayaan bay qaadanayaan iyaguna ka badbaadi maayaan ehelkoodna ka badbaadi maayo dalkooda ka badbaadi maayo in meel looga soo wada jeeso sida dalalka kaleba u diidaan oo ay ay ay ka mamnuucaan in berahooda lagu daadiyo waxyaabahaas in inaguna aynu ka yeelano anaguna ka yeelano waa loo baahan yahay go-aan midaysan oo laga fogeeyo ummadan tabaalaysan ee dhibaatooyin badanna hore usoo mareen tanna looga sii siyaadiyaa waa khalad waa garta haddaan u gudbo dhinaca gabdhaha haweenka qabay xaalado caafimaad oo aada u culus oo waxaa jiray dibadaha wadanka aada u qaadeen bal iiga sheekee kuwaas iyo siday wax idinku qabsoomeen
alxamdulilah horta waa waa dhibaatooyinkaasi way iska badan yihiin in badan caruuro badan baa naloo keenaa inan baa jirtay aanu australia u dirnay koob iyo toban sanadood bay igu qaadatay inantaa xal loo helo mushkiladeeda waayo dee lafaa maqnaa wejiga in maqnayd sanka wax ka maqnaayeen daanka wax ka maqnaayeen iyadoo laba jira baa nabargaadhay koob iyo toban sanadood bay nagu qaadatay marka alxamdulilah koob iyo tobankaa sanadood cisbitaal yeelo oo yidhaah waan u qabanaynaa qofkii keena oo aanu viisooyin u weynay way badnaayeen cisbitaallayidi waanu samayn doonaaye kharashii iska bixiya iyana way badnaayeen cisbitaallo cisbitaal yidhaahdaa viisihiina waanu usoo saaraynaa kharashkiina waanu ka bixinaynaa farsamadiina waanu u qabanaynaa toban iyo kow sanood bay nagu qaatay ilaah baa mahadle waxaa kaloo jiray ilmo yar oo isna reer iska tabaalaysan oo wadnuhu cidhiidhi wadnuhu xididada wadnuhu ay xidhnaayeen dhowr caruura oo oo aanu u diray aanu miciin adduunka u weydiisanay mid bay ogolaadeen midii baa la qaaday maraykan baa la geeyey waa la soo hagaajiyey maasha allah inantii waa caafimaad qabtaa way kortay malcaamad bay hadda gashay alxamdulilah markaa horta baahidu way iska badan tahay laakiin baahida cidda kuu soo jawaabaysa ama si buuxda kuugu jawaabaysa ayaa adag dhibaatada ugu weynna waxay dee naga haysataa waxa weeyaan viijihii baan loo helayn iyo qofkii kaxaynayay viijihiisii baa loo baahayay waa ilmahan yari maaha warqad boosta lagu ridayo waa qof buka waa qof u baahan in la qaado lala socdo loo afceliyo lala joogo lana soo celiyo oo hadhowto wadadii haddana jidkii dib loola soo maro marka isugeynta farsamo howlahaas oo dhami waxay noqdaan qaar naga qabiyooba laakiin haddii aanu qofkii aanu hello ee ilaahay meel micii nooga furaaba waa alxamdulilah dhowr iyo toban baa iminka noogu jira aanu adduunka hala kaashanaynaa wixii ilaahay ka qaybsan bay noqon haddii loo helana waa loo heli iyo haddii kala dadaal annaga xaggayada kuma baaqan waa garta marka caruuraha weliba waxaa noogu daran caruuraha wadno ku dhasha dhibaatooyinka wadnaha ee aan meel takhasus kaale mooyaan waxba loogu qaban karaynin marka anagoo adduunka meeshii laga geynayaa waa anaga waa isu kacaya mid qaaradaha adduunka meeshii la geynayo haddii meeshaa la geynayo ay tahay meel farsamadaas taallo oo lagu yaqaana annaga dalalka waa isugu kaaya mid farsamada waa isugu kaaya mid dee ilmihiina waxay siinaysaa iyo reerkii ilmaha dhalay dee waxay siinaysaa xal markaa sacbadaanu hoos haynaa adduunka caruurtaas waanu u doodaynaa waanu u hadlaynaa ciddii dooda iyo iyo hadalkaana nagu biirmaysa qoob iyo qaylana waanu u baahanahay aynu wax isku biirsano imisa idinku jirta liiska hadda oo aad xaaladooda culustooda wax u doonaysaan hadda hadda sideed baa diyaaro warqadahooda diyaaraheen oo adduunkaa u kala diray oo aanu weli jawaab aanu aanu la-nahay laakiinse la baaray oo safri kara waayo waxaa jira caruuraha safri karayn baa iyagana hadda ku darso xisaabta kuwa aan safri karin oo diyaaradii qabanayn baa jira markaa kuwaasi dee halkan oo loogu yimaado oo dalku noqdo meel qaliinadaa wadnaha wax looga qaban kara moobiye ama diyaarad cisbitaal ah oo lagu qaado ay ayaa xalkooda kuwaa noqonaya laakiin diyaaradda caadiga ah ee uma dadku fuula ee commercialka ah laguma qaadi karo waa diyaarad cisbitaala oxygen le hubara la socoto oo haddii wadnuhu istaago la kicin karo way de ilmahan loo diri maayo meel haddii shaki laga qabo inuu dee dhexda kusii geeriyoonayo markaa wixii waa la isu miisaamaya laakiin sideed safri kala kara oo xaaladoodu halisna tahay laakiinse safar iska xejin karaya hadda sideed baynu haynaa
waa gartay gabdhahan markaad ama caruurtan kale wiil gabar waa caruur waa gartay marka gabdhahan ama wiilashan dhibaatada caafimaada culus haysato marka la daweeyo oo ay maxaan ku idhaahdaa soo toosaan soo naaxaan oo ay arkaan xaaladooda ama gabadhaas wejiga loo hagaajiya ha ahaato maxaad maxay dareemaan farxad ahaan marka is arkaan wejigooda ama xaaladooda caafimaad say noqotay
wallaahi way u qaadan waayaan way farxad bay ooyaan anagu farxad baanu ooynaa waanu u qaadan weynaa sidaas ilaahayna waanu u mahadnaqnaa ilaahay nagu simay ee na tusay farxaddaa iyo guushaa na tusay ilaahay baanu ku mahadnaqnaa laakiin de iyada oo quustay oo qaarkood is aan islahaynba dawaad leedihiin markay arkaan wixii loo hagaajiyo waxay noqotaa wax aada loogu farxo iyaguna ku farxan anaguna aada ugu faraxno waaya sanadkan markaan eegno cusubee hadda bilowday qorshahaagu muxuu yahay xoogga maxaad saaraysaa hawlaha ku yaala bal wax yar nooga taabo aqoontaa in ummadda loo kordhiyo aqoontaa ummadda loo kordhiyo oo badaha ay isku daadanayaan iyo tahriibta sunada dhalinyaradana ka yaraato oo ay isku kalsoonaadaan oo ay dadkooda ku kalsoonaadaan oo dalalkooda ku kalsoonaadaan oo aqoonta taala iyo sharafta taala iyo magaca u yaala inay ku kalsoonaadaan oo dadkoo dalkooda waxna ku bartaan waxna u bartaan oo wixii ay barteenna ugu shaqeeyaan oo wax ugu qabtaan libaax badeed in badan buu hilbahoodii ka dharbay dalal ay qaxooti ku yihiin oo lagu karaahiyeysanayo intay tegi lahaayeen dalalkooda lagu jecel yahay ee lagu yaqaan ay sharafta kuleeyi inay kusoo hakadaan ayaanu jeclaan lahayn in farsamo hagaagsan la baro waanu jeclaan lahayn in maxaan ku raa waddankooda dalkooda ilaahay nabad ku siiyo oo horumar ku siiyo oo ay ku nagaadaan baanu ilaahay ka baryara wiil iyo gabadhba waxaan ilaahayna aan ka baryaya in macaahideenna waxbarasho ay hagar si hagar la-aana ubadka wax u baraan oo laga midoobo tayada aqooneed ee carruurtana loo fidinayo waayo afar sanood buu ilmahaasi ku jiraa afartaas sanood waa inuu kala soo baxaa aqoon taya leh oo u dhiganta awoodii la geliyey ilmaha ama lacagtii ama kharashkii lagu bixiyey ilmaha waalid ku bixiyey aqoon u dhiganta oo uu wax ku qabsan karo inuu ka helo ayaan ilaahay uga baryaya guulaha aan isleeyahay sanadkan ilaahay hadduu nagu simo nala qabto inaanu aqoonta haweenka wax saaro xoogga saaro oo aanu kalsoonida haweenka usii kobcino oo aanu waxyeelada haweenka loo geysanayo la yareeyo hadday tahay mid loola kacay oo caado ah iyo mid xoog ah oo aan hablaha la xoogin oo habluhu si awlo magan u ahaan jireen oo la odhan jiray waa inanayaan la taaban in ninkana sida iyo si ka wanaagsan loo badbaadiyo oo aan loogu marmarsoonin cidlaa laga helay oo loogu marmarsoonin way dayacnayd oo aan loogu marmarsoonin wakti bay wakti xun bay meel maraysay laakiinse magan ay ummadda u wada noqdaan habluhu oo habluhu u noqdaan kuwii la dhowri jiray la badbaadin jiray kuwii wax la yeeli jiray aanay noqonin oo la ugaadhsan jiray aanay aanay noqonin ilaahay cudurka ka yareeyo oo jahliga ka yareeyo oo colaada ka yareeyo oo nabadgelyo xumada ka yareeyo oo intaana wanaagood ilaahay ugu barya ayaanu ka rajeynaynaa waa gartay kolley dadka sidaadoo kale ah ee samafalka bixiya ee dadka gargaara ajir weyn bay ka helayaan dhinaca ilaahay laakiin haddana adduunkana aqoonsi ma uga hesheen waxaad maqlayay sanadkii hore in abaalmarino lagugu aqoonsaday hawsha muhiimka eed u hayso dadka mujtamaca soomaalida bal wax iiga sheeg dhinacaasna wax iiga taabo horta horta aqoonsigu waata ilaahay weeyaan taasaa mar uga qiimeedo aan soo koobi karayn marka aada wax samafala samaynaysana uma samaynaysid aada bini aadam abaal ka heshid ama aada magac ka heshid ama aada adduun ka heshid maad manfaca ka heshid uma samaynaysid ee qofka bini aadamka ah ee dhibaatadu haysato ee aan miciin hay kala haysanin ee ilaahay kugu soo beegay ee kuu keenay ee kuu soo magan galay ee saxbada ku hoos dhigay ayaad oranaysa ilaahu qofkaa igu astr ilaahu qofkaa wax igala qabo ilaahu haddii qofkaasi dawo leeyahay ilaahu nala qabo farta noogu fiic ilaahu ciddii dawadiisa haysay ilaahu qalbigooda noo soo noo soo jeediyo ilmaha ama qofkaa ilaahu noogu beer naxariista ee qofkaa wax ugu qaban lahaayeen way xanuunadaas dee boqolaal kun baa lagu daweeya dee boqolaal kun boqolaal dollar baadaanay haysanin dadkan kumanaan iyo boqolaal kun dhaafo marka horta looma galo oo lama idhaahdo aan wax ku helo oo magaca ku helo magac iyo intaa ama waad leedahay ama ama ama ama heli maysid abaalmarin abaalmarinahana waxaan anigu runtii ka jeclaan lahaa inta aniga ama belad laygu tulayo ama waxaan miis saaro la isiinayo in naloogu bedelo ama maqasyo ama qalab caafimaad ama dawooyin ama waxyaa wax lagu baadho ayaanu runtii ka jeclaan lahay lakin de qofku markuu isagu hajada ku siinayo isagay jirtaa inuu ama cimaamad ku siin ama maxawiis ku siin ama ama ama ama coob miis la saaro ku siin marka de alxamdulilah jaamacadda maxaanku raha university of pennsylvania ayaa ayaa ii garatay caafimaadka guud inay sam inay sameeyaan abaalmarin igana dhigaan qofkii igu horreeyay abaalmarinta ay siiyaan iyo de ay doctor honorary doctor degreena iga dhigaan horena aanu u wada shaqeyn jiro macalimiinna way iisoo diraan anna sanadkii bishan bay mar baan tagaayo halkaa kasoo qudeeya ardaydooda iyo lasoo hadlaayo ana duruus kasoo bixiya marka taasi waa mid sanadihii deyna dhaafay dabcan france baa jirtay sanadihiina dhaafay waxaa jiray wales carbis baa jiray waxaa jiray meelo badan oo maxaan ku dhaha igu qoray haweenka gargaarka sameeya abaalmarinta la siiyo waxaana ugu dambeysay inaan ka tegin oon iloobina markii ugu horreysay ee dal muslim ay abaalmarin isiiyo oo coob isiiyo waxay ahayd kuwait oo bishii december ayna dhaaftay aan tegay oo haweenka muslimkaa ee khidma khayriya sameeya abaalmarin la siinayay bay ana igu yeedheen oo ay siiyeen oo ana aan runtii aada ugu farxay waxaan leeyahay alxamdulilah haddii walaalahayo dadka aanu diin iyo dabeecad iyo aanu wadaagnaa arkeen oo ogaadeen ama aqoonsadeen inaanu wax yar qabanayno waa alxamdulilah laakiin marka khidma khayriya la samaynayo waxaa waa waajib ina wada saaran oo qofba qofku itaal dhaamo inuu gacan u fidiyo waa waajib ina saaran weeyaan oo waa waajib khayriya anigaba in badan baa gacan qabata anigaba in badan baa albaabo ii furta marka qofka iga sii liita ama waajib ay ku tahay inaan qofka ama gacan qabto ama albaab u furo ama afhayeen u noqdo ama u doodo ama u hadlo ama warkiisa aan ummadda adduunka isii taliyo
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaa toddobaadkan marti igu ahayd edna aadan ismaaciil madaxa iyo aasaasaha cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan ee magaalada hargeysa inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonka haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya aad buu umahadsan yahay barnaamijkaasi waxaa naga xusuusina waraysigaasi oo dheer oo dhammaystiranna waxaad ka dhagaysan kartaan bogga v o e da ee somaali v o e dot com